إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fadhiisin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaanka finow oo hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera shil gaadiid oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka awdal howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka waxaa xalay weeraro kala duwan lagu qaaday askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka saldhigyo kala duwanna ay ku leeyihiin gobolada shabeellooyinka iyo banaadir kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha wacaysle ayaa ka dhacay wilaayadaas ciidamada dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dhaawacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saraakiil ka tirsan booliiska kenya ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyo ka dhacay gudaha waddankaas dagaallo ayaa dib kaga qarxay magaalada triboli ee caasimada dalka liibiya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaanka finow oo hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta al-shabaab gudaha magaalada muqdisho ka fuliyeen islamarkaana ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka iyo weeraro kala duwanna way ku qaadeen shisheeyaha haysta qeybo ka mida gobolada shabeellaha hoose iyo banaadir waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir shabeellooyinka iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya haddaan ku horeyno magaalada caasimada ah ee muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay silsilado weeraro ah ka fuliyey magaalada kuwaas oo beegsaday askarta dowladda federaalka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen xarunta gaashaandhigga ee dowladda federaalka halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan xalay lagu qaaday wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka isla magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda suuq boocle ee degmada dharkeenley waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey koyal howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ahaa dagaal lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadaas oo ku sugnaa halka loo yaqaano caliganey oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwa dhanka shabeellada dhexena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamadan ayaa ku sugnaa deegaanka buur ee shabeellada dhexe isla gobolka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay sidaas oo kale ku sugnaayeen ciidamada burundi xeradan la weeraray islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada burundeyska waxay ku taallaa inta u dhexaysa degmooyinka jowhar iyo balcad dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska taas oo ku taalla degmada jannaale ee shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar saf ballaarana ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanada lafoole calamada iyo ceelasha biyaha dhanka dhulka n f d ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar ku qaadeen fariisin askarta kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka finow oo hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera tiro qoryaha garbaha laga tuuro ah nuuca loo yaqaano r b g ayaa gudaha u galay xerada kenyaatiga waxaana uu dab qabsaday teendhooyinkii u dhisnaa ciidamada kenyaatiga habeen hore ayay ahayd markii rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kabiin ugu dhigeen ciidamada kenyaatiga inta u dhaxaysa deegaanada sheekh barrow iyo finow oo ka wada tirsan gobolka mandheera waxaana dagaalkaasi lagu gubigaaray ay wateen ciidamada kenyaatiga kaas oo wixii sarreey ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan dhulka n f d islamarkaana lagu beegsanaya ciidamada kenya ayaa aada u soo kordhaya shilgaadi doosabo ay dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka awdal inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay sideed kalena way ku dhaawacmeen shil gaadiid oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo dila oo ka tirsan gobolka awdal labada qof ee geeriyooday mid ka mid a ayaana la aqoonsan sida ay soo tabiyeen dadka deegaanka uu shilka ka dhacay waxaana goobta uu shilka ka dhacay xili dambe soo gaaray gaadiid ambalaas ah oo ka socday magaalada boorama dadkan ayaa loo qaaday cisbitaal ku yaala magaaladaas shilka gaari ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari iska rogo ah iyo bas ay leedahay mid kamid a shirkadaha ka howlgala gobolkaas wadooyinka xidhiiriya deegaanada iyo magaalooyinka ka tirsan gobolada somalilan ayaa inta badan waxaa ka dhaca shilal sababa dhimashadii dhaawaca kulan u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha wacisle ayaa ka dhacay wilaayadaas maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya waaliga wilaayada islaamiga ah galgaduud oo socdaal ku maraya wilaayadaasi ayaa la kulmay odayaasha iyo waxgaradka beesha waceysle oo ka mid ah beelaha dega gobolka odayaasha oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyey towjiihaadka iyo waxyaabaha uu waaligu kala hadlay nabadoonka wacaysle suldaan daa'uud ayaa sheegay in waaliga uu beesha kala hadlay horumarinta wax soo saarka beeraha iyo in aan lagu kadsoomin shisheeye kalkaalka beesha u nasab sheegta oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda dadku inay beertaan beeraha oo kaletood la maalgashto waan soo dhaweynaynaa tawjiihaadka ay bixinaysay wilaayadu waana qaadanay waxaweeye waxyaabaha kale ummadda ay uga digaysay waxaweye riddadan mar kale soo cusboonaatay inay ummadda uga digto waanan qaadanay odayaashii iyo akhyaartii iyo waxgaradkii haddaan nahana waan qaadanay inaan ka qayb qaadano arrintaas tawjiihaadkaas sababtoo ah waxaweeye nimankan cadowga ah oo mar kasta uu soo cusbon inay ummaddu ku kadsoonto waa midda ummadda looga didaya waana arrin muhiim ah runtiina waxa weye wilaayadu meelo badan baan aan isla marnay kulankaas oo waxuu ahaa meelo badan aan tagnayoo ilaa beeshu intay degto dhan waan tagnay wilaayada ayaa sidoo kale beesha kala hadashay horumarinta dacwada iyo goobaha waxbarashada wilaayadu waxay noogu yeertay baraarujin ballaaran oo dhan walba ah hadday tahay horumarinta diinta oo la hormariyo dacwadeedii waxbarashadii la hormariyo dhan walba maadigii hadalo korooya hadday tahay dhan walba la hormariyo aqoonta ayay waayadu noogu yeertay waxay kale noogu yeertay horumarinta nolosha adduunyo waxqabadka iyo ganacsiga in la hormariyo bilicda magaalada iyo waxqabadka magaalada in la hormariyo ayay noogu yeertay iyadoo ihtimaam siinaysa wilaayadu ummadda ay maamusho iyo mas-uulka ay ka tahay annaguna waa ka qaadanay intaa iyo hadalo korooyahay waxay aan kaloon gaari karnaba weliga galgaduud sheekh cabdullaahi abuuqaalid ayaa beesha wacaysle kula dardaarmay in la iska ilaaliyo oo laga fogaado qabyaaladda dariskana wanaag lagula dhaqmo si ay ku jirto walaaltinimada islaamka qabaalidaasi ummadda in looga digo odayaasha ayagaa korle mas-uul ah oo runtii qabaa'il badan wada degtaan daris idinla ah in lagula dhaqmo lagula tacaamulo xusnul jiwaar in maaragtay lagula tacaamulo in la xoojiyo walaalnimada iimaaniga ah islaamnimada ka dhisan laa ilaha illa allahu ka dhisan in la xoojiyo waan og tihiin si kale lagama daaweyn karo maaragtay qabaliyadaasi xumaantaas lagama daaweyn karo ilaa diin baa laga daaweeya daawadeedu waxa waaye diin ilaahay waaya ugu dambayntii waaliga ayaa beesha u soo jeediyey inay ka faa'iidaystaan khayraadka iyo barwaaqada allah uu ku galladaystay soomaaliya dhulka dhul barwaaqo waaye dhulkan dhul bii waaye bad ayaan leenahay waad og tihiin dhul xoolaha aad dhaqashadooda ugu fiicanna waan leenahay maaragtay xagga beerashada digirta iyo dhulka fiicanna waan leenahay in arrintaasi maaragtay shaqo abuur iyo maaragtay la sameeyo oo dhaqaalo abuur istihmaari ah in la sameeyo odayaashana qeyb ay ka leeyihin arrinta ay ka yihin waa arrimo bulshadeed insha allahu tacaala alulxalli walcaqdi waaye wixii marka baahi a jiro maaragtay layska kaashan karo wilaayada inay soo gaarsiiyaan sida haddaba dhacday si kastaba ha aatee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa ka socda horumar dhanka dacwada ah iyo mid la xidhiira arrimaha bulshada iyadoo bilihii lasoo dhaafayna wilaayada laga hirgeliyey isbitaallo saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyo ka dhacay gudaha waddankaas maxamed muudaye abu muslim ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in dibadbacyo xoogan ay ka dhiceen qaybo ka mid ah dalkaas dowladda kenya ayaa hadda baaritaano ku wada qaabkii ay u dhaceen dibadbaxyada iyo dadkii soo abaabulay dibadbaxyadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen ismaamulka kizii oo hoostaga dowladda kenya waxaana ku dhaawacmay lix sarkaal oo ka tirsan booliiska xukuumadda nairobi wararka ayaa tilmaamaya in dibadbaxyada looga soo horjeeday saraakiil ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo xilal ka haya deegaanka ay mudaharaadyadu ka dhaceen dhaawaca saraakiisha ciidamada booliiska ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha dowladda kenya ugu magacaaban deegaanka dalka kenya ayaa waxaa ka taagan khalalaase siyaasadeed iyada oona ay hadda soo dhow yihiin doorashooyin la filayo in ay dalkaasi ka dhacaan war ku saabsan dagaallo dib kaga qarxay dalka liibiya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan ciidamada dowladda federaalk ayaa wiil dhalinyaro ah ku dhaawacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mahad ayaa faahfaahinaya mid ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacad ka mid ah kuwa ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa isaga iyo laba ruux oo shacab ah dhaawac u geystay ciidanka dowladda federaalka xilli ay saarnaayeen gaari biyeel ah oo marayay isku iska calikamiin ardaygan oo u warramay warbaahinta ayaa sheegay in xabad lagu soo riday iyaga oo maraya isku iska calikamiin taas oo sababtay inay soo dhaawacdo laba ruux oo shacab ah ugu dambayntiina isaga garabka ka gasho oo ku dhex qabowdo wuxuu sheegayaa in si bareer ah loogu soo riday xabadda islamarkaana hadda uu dareemayo xanuun
baabuurkii aniga bisaan ka dhimanayaan aan u imaaday bis waan raacay kursiga darawalka kursiga ku xigaan saarna bis baabuurku waa dhaqaaqay laamiga calakabiin tooska markuu maraayo tii wuxuu la leexday istaadiumka hormareyda ti istaadiumka hormareyda markaan ku leexanay aa dhacda wax yar markaan ku soconay xabad ay nagu soo dhacda hal xabaa nagu soo dhacda ciidanaa jooga haa ciidan annaga markii umaanan jirin laakiin xabada oo nagu soo dhacda markaas kabacdeen ogaa doonaa wax jooga iyo waxaas dadkii markaa waa isku qayliyaan adiga hal xabaan soo dhacday xabadii baabuurkii soo gashay muraayada dambe ka soo gashay halkama aanan saarin kursiga darawalka ku xigaan ka saarna wallaahi xanuun hadda waa iska dareemi kartaa hadda xanuun yaraan dareeman saas usii badnayn koley waa dareema inay xabadda igu taallo wax kaloo hadda weyn ma aanan sii dareemin alxamdulilah rabbilcaalamiin isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu ka sheekaynayaa sidii ay xabaddu ugu dhacday wallaahi ilaahay subxaana watacaala iyo gurmada awalan mooto meesha dadkii darawalkii gaariga markuu joojiyey mootaa meesha naga qaaday istaal jaziirayna geysa waxaa dhacda marka istaal jaziirana la geeyey qaybta abarjisana la geeyey kabacdi saas sistamkaasaan aan marnay dhaawacaygu alxamdulilah waay walaalo maasha allah inta waaye qaybtan ay iga soo gashay xabaddu kabacdi way ku qabowday dabcan xabaddu gaariga markay kusoo dhacday daday firir soo gaarsid iyadoo qaraxsan ay inta iga soo gashay kabacdina waxay samaysay way ku qabowday meeshadii ku qabowday ciidanka dowladda federaalka ayaa dad badan oo rayid ah ku dilay magaalada muqdisho halka ay qaar kalena dhaawac u geysteen warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dagaalo ayaa dib kaga qarxay magaalada tribul ee caasimadda dalka liibiya tobaneyo qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen iska hor imaadyo ka dhacay magaalada tribul ee caasimada dalka liibiya lix iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur yaryar ayaa ku dhintay soddon kalena way ku dhaawacmeen iska hor imaadyo dhexmaray ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada liibiya ila waraadyo ayaa wakaalada wararka ee anadool u sheegay sababta dagaalka keentay inuu yahay xarigan in lagu magacaabo isam ayad hero kaas oo xiriir la leh ciidanka nabad sugidda dalka liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa waxaa ka jirta kala qaybsanaan siyaasadeed iyo loolan dhanka awoodaha ah oo u dhexeeya laba dowladood mid ka mida waa dowladdii fatxa baashaga taas oo ay soo wakiishadeen aqalka koongareeska horraantii bishii maaj iyo sidoo kale dowladda waxay ugu yeeraan mandiqada qaran ee uu hogaaminayo cabdilxamiid addabiiba warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa